shir looga hadlayay la dagaalanka xagjirnimada ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ay ka mid yihiin gudoomiyaha dowladda dhexe ku matasha ismaamulka nairobi falora mwororo ku-xigeenka county commishinarka deegaanka kamukunji samuel kariyuki qaar ka mida jiifafka deegaanka kamukunji oo ay hoos tagta xaafadda isliya ayaa maanta ka qabsoomay xafiiska dhiisiga ee deegaanka kamukunji shirkani ayaa looga hadlay sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka xagjirnimada iyada oo laysku weydaarsaday talooyin wax ku oola falora mwororo gudoomiyaha dowladda dhexe ee ismaamulka nairobi oo hadal dheer ka jeedisay munaasabadani ayaa ka dalbatay shacabka kenyaanka inay la shaqeeyaan dowladooda ayna kusoo wargeliyaan xarumaha booliiska dadka ay uga shakiyaan in ay ku lug leeyihiin falal ka dhana amniga si loogula xisaabtamo waxaa lasoo hadal qaaday weerara ay dalka ka geysteen kooxaha xagjirka oo ay ka mid yihiin kii westigeed weerarkii jaamacadda gaarisa iyo kuwo kaloo badan waxayna mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay munaasabadani si wadajira uga dhawaajiyeen muhiimadda ay leedahay wada shaqayn dhex marta ciidamada amniga iyo bulshada qaybaheeda kala duduwan si ay gacan uga geystaan ka hortagga falalka ay geystaan kooxaha xagjirku clin wanguti oo ka mid a mas-uuliyiintii ka qaybgelayay shirkani ayay ii suurta gashay inaan wax ka weydiiyo munaasabadan iyo waxyaabihii looga hadlay today we are at the kamukunji subcounty headquarters plenary hall for a meeting to domesticate maanta waxaan ku sugannahay xafiiska ee xarunta deegaan baarlamaaneedka kamkunji waxaan halkan u joognaa in aan qaadno tallaabo lagu qorsheynayo howlaha deegaanka oo ay ku jiraan dhowr tiir kuwaas oo looga hortegayo rabshadaha xagjirnimada marka kulankan waxaa la isugu yeeray si loo xaqiijiyo in deegaanka kamkunji uu la yimaado qorshahan kaas oo ah amar ka soo baxay madaxweyne uhuru kenyatta uuna ku amrayo in dhammaan ismaamulada dalka ay lahaadaan qorshe looga hortegayo
was actually a directive by President Uhuru Kenyatta. He ordered that uh, all counties must have a, a, a county action plan.
dhanka kale wanguti waxa uu sheegay in amakaag ay ku noqotay markii barasaabkii hore ee nairobi mike sonko uu shaaciyey ama qoraal uu soo saaray ku sheegay inuu garanayo dadkii ka dambeeyey weerarkii lagu doonayay in lagu khaarajiyo mudanaha kamukunji yuusuf xasan cabdi master wanguti waxa uu ka hadlay qoraal uu bartiisa twitter-ka soo dhigay barasaabkii hore ee nairobi mike sonko oo uu sheegay in loo baahan yahay waaxda d c idu in baaritaano dheeraada ay ku samaysa arrinkani but as a victim of the attack in 20 December 2012 which killed about eight people balse haddii aynu nahay dadkii ku waxyeeloobay weerarkii disembar labadii kun laba iyo tobankii kaas oo ay ku nafwaayeen dad gaaraya siddeed qof halka ay ku dhaawacmeen dad uu ka mid yahay xildhibaan yuusuf xasan run ahaantii layaab ayay nagu noqotay in barasabkii hore ee nairobi uu yidhaahdo waan ogahay ciddii soo abaabushay islamarkaana fulisay weerarkan oo ay ku dhinteen dhowr qofood marka waxaan rumaysannahay inuu hayo xoog ku saabsan weerarka waxaan ka dalbanaynaa waaxda dembi baarista
to provide the information so that it can lead to the arrest of the perpetrators inay su-aalo ka weydiiso arrintan uuna caddeeyo si tallaabo looga qaado kuwii weerarka ka dambeeyey oo ay cadaalad u helaan dhibanayaashii ku waxyeeloobay weerarka and finally we can give justice to the people who died in the IED attack in December 2012. Mimi personally mimi sikufanya jambo lolote, lakini MP wa Kamkunji Yusuf Hassan jana alienda katika DCI na akaandikisha aka statement yake na baada ya hiyo akafanya press conference na akasema ya kwamba ni sharti DCI wamuite huyu gavana, former governor wa Nairobi aweze kupeana habari ambaye alidokezea kwenye Twitter ya kwamba yuko nayo.
xildhibaanka laga soo doorto deegaanka kamukunji yuusuf xasan cabdi ayaa dhowaan tegay xarunta booliiska ee bangani isagoo oo gudbiyey fariin cabashaa waxa uu ka dhawaajiyey in barasaabkii hore ee caasimadda dalka lagula xisaabtamo qoraal uu labaatan iyo saddexdii bishani soo dhigay bartiisa rasmiga ee twitter-ka yuusuf xasan ayaa xusay in qoraalka soonko laga dheehan karo in uu xog ka hayo shakhsiyaadkii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday labadii kun iyo labayo tobankii laguna dhaawacay nafsadiisa yuusuf gaas star f m nairobi